halkan idinku hayo barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaa ka mid ah nin ku guulaystay tartanka foolxumada oo lagu haysto kaalinta koowaad ee uu ka galay tartankii foolxumada ee uu ka qayb galay oo la leeyahay looma dhama waxaan kaloo idiin hayaa nin tijaabo ka qaaday dadka fuqurada ah iyo dadka hantida haysta kuwa hunguriga weyn waa sheeko aad u xiiso badan iyana maryan mursal iyo heesaheedana kama maqnaa barnaamijka caweyska washington ee caawa
wallaahi igadaa rogrogashada way way jirtaa ku fillow ku fillow baa jirta armu caashaqaagu baa jidha heeso badan oo waxaa jira aan dareenkayga aan dareemo markaan heesahayo waxa weeye caweyska washington aan ku bilaabe adduunyadan wax loo dhan yahay oo dadku isku wada raaco waa la waaye wax kasta oo kaleba marka laga soo tago nin ku guulaystay tartan loo qabtay cidda ku horeysa xagga foolxumada dalka zimbabwe ayaa ninkii ku guulaystay ee kaalinta koowaad ka galay waxaa ku haysta nin kale iyo taageerayaashiisa oo leh annagaa ka foolxun ninkan kaalinta koowaad la siiyey ee dib ha loogu noqdo tartankani cadaalad looma qabane waxaa stuudiya la fadhiya maxamed colaad xasan oo sheekadan aad ula soo yaabay maxamed casho ninka wuxuu ku qaaday dhowr ka mida ilkaha hore oo ka maqan iyo kuwa haray iyo miciyadiisa oo aad u foolxun marka uu dhoola caddaynaya gaar ahaan ayuu ku guulaystay bay leeyihiin dadkii xaakimiinta ka ahaa tartankan ay xugminayay marka sawirka haddaad aragtana adigaa qoslayaba oo marka lagu yiri ninkan baa foolxumadii qaaday ayaad iska qoslaysaaba kaliga marka waxaad iga warantaa colaad muxuu ku dambeeyey tartankii casho ninkan wuxuu helay shan boqol oo dollar horta lacagta la helaya waa shan boqol oo dollar oo lacagta maraykanka ah lakiin u dhiganta malaayiin dollarka lacagta zimbabwe ah oo dabcan jawaano uu ku qaadanayo marka uu sarrifto lacagta ayada ah intaa ka sokow wuxuu ahaa wuxuu helay oo uu leeyahay awal dadkii igu cayn jiray inaan foolxumahay ayaa hadda ogaanaya inaan foolxumadii wax ku helay marka labadaa faa'iida ayuu helay marka adduunyada wuxuu leeyay wax lagu khasaarayaa ma jirto lagu khasaarayaa ma jirto waxaad markaa iga warrantaa kolley tartankani dad badan baa isu soo sharaxay adduunka tartan uu qof keligii tartamaayo ma jiro dadkii la tartamaayey ee isaga kula tartamaayay foolxumada inay kaga horeeyaan muxuu kaga qaada casho astaamahaas aan soo sheegnay ilkihiisa hore qaar maqan qaarna ay foolxun yihiin miciyadii dhaadheer yihiin sidii malaha libaaxa oo kale u eg marka uu qosdhaafsan iyo lakabkii waxaan u naqinay ayaa horta uu ku qaaday waa gartay marka maxay ka yidhahdeen iyagii laakiin dad hadal hayska ama arrinta ugu xoogan ee muranka badan dhalisa waxay ahayd in laga murmo in qof baa ku guulaysta foolxumo laga murmi karo sidii hadal hayska siyaasadda soomaalida aan ku naqiinay ahaa looma dhama gartay qaar badan oo ka mida dadkii daawanayay iyo taageerayaasha ninka foolxumada tartankan hore u haystay ilaa labada kun iyo labadii oo la yidhaahdo william masvino oo nin baaba horyaalka u siday nin baaba horyaalka u siday oo ilaa labada kun labaiyo tobankii markii la bilaabay haystay waa gartay marka ninka iyo taageerayaashiisa waxay kusoo xoomeen dadkii meesha dhexdhexaadinayey iyo goobtii bay kusoo xoomeen waa qaylinayaan wax ashtakay samaynayaan waxay leeyihiin ninkan kaba foolxuma williams
waa loo exday waa loo exday marka baa lagu yidhi maxaa foolxumadiisa xaggeed maaragtay ku diidantihiin wuxuu yidhi hadduu afka isku qabto waa qof caadi oo qorxoon markuu afka kala qaado unbuu foolxuma foolxumada keenaya marka dadkii taageeraash waxay ku doodayaan annagaa ka foolxune ka fool ninkan ninka ninkan annaga wadanaa ka foolxune ninkan afkaa isku qabto kaana sinna jiraala ayuu hadduu afka isku qabtay hadduu kala qaadaba u foolxun yahay leeyihiin marka halkaa baa meeshii muran fara badan ka dhalisay arrinta ugu qosolka badan ayaa ah in bal qof ku doodi karo anaa hebel ka foolxun oo maaragtay ku dagaalami karo waa laga yiri waa wax la yaablo wax la yaablo marka isaga marka laga soo tago taageerayaashiisa ninkii laga qaaday isagana ma taasuu la qabaa mise wuxuu leeyahay ninkan alelehe anadaafa isaga wuxuu leeyahay tartankan cadaaladba ma ahayn labada kun labiyo tobankii ilaa hadda aniga calanka u siday laakiin nin iga qaadi kara oo foolxumo iga qaada leh meesha meesha ma iman buu leeyahay oo waa laga xaqdarra laygu sameeyey marka wuxuu leeyahay haddii ilkaha qofka uu isku qabto oo afka uu isku qabto qof caadi oo dadkan caadiga ka mid yaha laakiin ilkihii buu la soo shirtagay oo kusoo tartamay
waa arrin la yaab waa arrin la yaab marka marka dadkuna waxay ka daawan doonaan websiteka v o eda ka daawan doonaan bal iyaguna waxbay kasoo dhihi doonaan markay arkaan baan arki doonaa waxay ka yidhahdaan
tijaabo laga qaaday dadka hantida leh ee ladan iyo dadka fuqurada ah ee noloshoodu ay sagxadda tahay amaba dhulka ay taallo ayaa lagu ogaaday in dadka xoolaha leh amaba hantida haysta ay ka damac badan yihiin kuwa aan waxba haysan waa sheeko xiise leh oo haddana la yaab leh cabdiraxmaan xuseen furre ayaa stuudiya la fadhiya oo sheekadaasi soo rogrogay bal furro waxaad iigu bilowdaa sheekadan qaabka ay u dhacday iyo halkay ka dhacday marka ugu horreyso cashay muuqaal loo yaqaano brank brankii hadda muuqaal ahaan waxaa la yidhahdaa qofka in laga duubo wax uusan ogeyn oo ku salaysan in laga xanaajiyo ama laga qosliyo nin ka mid a ragga ugu caansane waxaa sameeya oo la yidhahda person ayaa magaalada new yorka ee dalkan maraykanka ah magaalada ganacsiga ugu fiican weliba wuxuu tegay ubucdeeda waxaa la yidhahdaa square waxaa la yidhahdaa meeshaasi times square buu wuxuu ku sameeyey arrin la yaab leh lacag buu isku soo dhejiyey markaasuu ku soo qoray laba kelimadood ma isku dhejiyey mise uu isku soo dhedhejiyey iyagoo badan iyagoodoo badan buu isku soo dhedhejiyey waa garatay oo deen qiimo kala duwan leh kadibna wuxuu ciwaan uga soo dhigay haddii ay baahi ku hayso oo baahi u qabtid lacagta ama aad iska rabtid dee iga fujiso marka waa laba kelimadood haddaad iska rabto iyo hadday baahi ku hayso labadaasaa isku isku dheehan ama isku dhafan labaduba way isku dhegan yihiin marka qofku wuu akrinayaa intuu rabo ka fujisanaya wuuna la tegayaa si wanaagsan haye laakiin intuusan dhaqaaqin qofku ayuu su-aal weydiinayaa bes su-aal buu ku larayaa marka laakiin waxaa ninka ka yaabsa waxay dadka ugu badan ee ninkaasi lacagta ka fujistay waa intii ladnayd
waxaad ii sheegtaa su-aasha uu daba dhigayo qofka markuu lacagta ka fujisto lacagta ku dhadhegan intii uu rabo marka uu halkaasi kala soo dego ee dhabarkiisa muxuu leeyay muxuu weydiinaya adeer fujisatay maxaad ku samaynay haye markaasay midila soo boodaysaa dee ciddiyahan ku nadiifsanaya anugu xaraga iga caddaha waxaase kasii daran say u labisan yihiin mid wuxuu leeyahay tintaan kusii habaysanaya mid wuxuu leeyahay kafeeba ayaan ku tuuranaya ninba si aduu sagaashan daqiiqa markii uu taagnaa meesha oo uu fajactu fajactu kale ku dhacday oo nin walba ninku ka qurxoon yahay gabarba gabadhay ka qurxoon tahay bala ku raacday bala ku degtay bay soomaalidu tiraahdaa oo waxay ii sheegtaa markaa meesha uu isagu qudhiisa uu hawshaasi ku qabanayo lacagtaasi uu isugu soo xirxirulaya qof walba intuu doono ha ka qaato amay hadda meel dadka ladanun ay maraan amay ahayd hadde dee waaba ubucda ugu ballaaran inkastoo dadku ay wada tagaan waa laakiin waa ubucda ugu muhiimsan magaalada new york la yidhaahdo ee la yidhahdo weli waxa la times square baa la yidhahda waa faras magaalkii qof walba uu soo marayay cid kastaa laga helaa adigoo xataa iska dalxiis ad kasii dhex mari lahayd faqiir taajir mid dhexdhexaada inta waa laga helaa waa gartay muddo sagaashan daqiiqo ah markii dadku ay uu ka yaabay nin walba uu yaabay baa nin diihaali ay ka muuqato ama duruufi ka muuqato miskiinad oo dadkan dee dambijiifka ah baa u yimid si daacadnimo leh buu wuxuu ku yidhi ma macquul baa qoraalka aad qortay inuu kaa dhab yahay markaasuu yidhi dabcan haa waa iga dhab oo hadda lacagtaas miyaan qaadan karaa markaasuu ku yidhi xor baad u tahay ka xula intaad rabtid haddaad intaad u baahan tahay ama aad rabta ka qaado kala saar markaa hadday baahi ku haysan intaad u baahan tahay ka qaado haddii rabitaanku hayana adka rabtana si wanaagsan ninkii meelaha kalema fiirine laba doolar oo keliya buu qaatay
waa gartay ninkii weli noqon weysay leanna waxaa la noqon waayey war nimankii shilisaa ee cayilaa ee barwaaqaysnaaba labaatanka soddonka kontonka way la ordeene aataan raggii dhalaalayay iyo dumarkii xaragoonaya soo marayba lacag badan bay qaatay ninkan muxuu labada u qaatay laba dollar dihaashu ay ka muuqato duruufta ay ka muuqato laba dollar muxuu qaatay ukii su-aasha raacinayay wuu joojiyey wuxuu ku yidhi adigu maxaad laba dollar oo keliya meesha uga fujisatay ama aad u qaadatay jawaabtu maxay ahayd caashi muxuu yidhi filan waa filan waa adduunku waa la yaabe ninkii wuxuu ku yidhi baahida ay haysaa laba doolar ku filan waa garatay dee baahidaydii waaba laba doolar calaashaa wuxuu leeyay maanta aniga labadaas doolaraan u baahanahay malaha muxuu ku samaynaya isagana muxuu ku soo cunaya malaha cunto unbuu ku gadanaya waa garatay marka hungurigu inuu cajiib yahay waa soomaalidu watii dhowr jeer bay hunguriga ka maamaadeen waxaa la yaab leh kuwii la lahaa caloosha u buuxdo oo wax kasta way haystaan hunguri dhubuq waaba dee daldasheen bahashi waxaan u malaynayaa ninkan miskiinka ah sababtuu labada dollar u qaatay uu yidhi intaasay baahi ii haysaa malaha wuxuu is yidhi adaaba hormariyo soomaaliya wax badan ka maahmaahday hunguriga wixii waxaa la yidhahdaa xoolaha walaalka baahi baa loo cunaya baylaha looma cuno maadaama ninkani malaha uu deeqdaas siiyey uu ku soo dhawey intuu raba inuu qaato wuxuu is yidhi malaha ninkan intaas da kuu sameeyey intaad u baahan tahay ka qaadee ha baylahsan xoolihiisa dee calooshiisuba ogaa waxaa ka sii daran arrin iyo isla ninkaasuu sameeyo la yaab lahaa nin buu indhoole ka dhigay aan waxba aragba ama camoole waxba ma arko ma isla isagii isla isagii haye isla magaalada isla meeshii buu joojiyey markaasu wuxuu u dhiibay lacag konton doolar ah iyo lacag shan doolar ah markaasuu wuxuu dadka waxaad weydiisataa inay kuu sarrifaan ninku wuxuu leeyahay iga raalli lahow walaal iga raalli lahow walaashayay marka isaaji wuxuu leeyahay adigoon han ku dhibee shantan doolar un ii sarrif shanta markuu dhahaya mataqaana Lacagtuna waa konton.
oon gacanta ka saaraya waa konton dollar haa kuwa waxay leeyihiin intay hoosta ka qoslaan bay leeyihiin wallahi jannadii baa sanka ku soo martay intay sh- sh- kontonka doolar ka qaataan ay jeeb gashadaan bay shanay isku ogaayeen oo jajabay bay leeyihiin hoo qaadaday waatanay haddaba iyadaa sarrifa markaa shantii hadduu haddii shan ilan hal xaashi buu dhibay sarrif buu rabay haddii shantii la sarrifay ilaa waa shan dollar oo oo oo iyadoo jajabin oo sarrifa maleehay.
oo ay jeebka ku haysteen bay siinayaan doolar doolara shantii Hay.
kontonkiina way ka gashanayaan waxaa ka sii darayd isagoo yaaban waa dadkina waa dadkii labisnaa ee la- maalqabeenka ah isagoo yaaban baa wuxuu u tegayaa niman derbi jiif markaasu wuxuu ku leeyahay ii sarifa shantan doolar idinkoo raalliya hay intay usoo kaceen mikro walaalo waxaad gacanta ku haysid waan ognahay inaad indhalaada hee shan maahana waa kontone shantu malaha meel kalaad ku haysaa ay soo saar shantii bay ka soo saareen Sh- kontonkii intay u celiyeen oo jeebkii dubuq ugu siiyeen bay shantiina u sarifeen Shil la kala alaasaa waxay u maaha.
haystaa ninkii inuu camoolo yahay mana aha intuu qoslay oo kaliya labu qoslay buu konton konton gacanta ka saaray waxaa kasii fool xumayd kuwii is- iska dhigayey alla cakoyne marka lagu lagu ceebeynayay badana marka ilaahay ku fashilinaaya aa oo de ilaahay waxaa la yidhahdaa ilaahay dadka wuu asturaa laakiin markuu marada kaa faydo dee wax kugu celinaya male iyagoo guduc guduc guduc la sii lowle excuse me soo noqda aad soo celiya la soo celiya shilmaantayada allah ila indhuu lahaa ninku
weji gabax anigu horta halkaasaan kusoo xilaa caashay ya anigu waa dadka dhiidaanahay markaan dhaxo moogta laakiin dad baysan karin baashuya baalkan ay dhahaan sagaal waa wanka nine wanka la igu yeeri lahaa waxaan leeyilahaa ninka odayga oo sooxay alaasaan ceeb baad la suu xilahay dee soo xasuusta cabdinuur wuxuu yidhi cosobsaan bi waa cabdinuurow cosobsaan islahay ceeb baa iga raacday kontonkii doolar aan islahaa cosobso sababta ceeb iyo faleexa iga raacday cashay
qaybtan aan ku soo xirayo barnaamijka cawayska washington ee caawana dhegaystayaal waa waraysigii koobna ee aan la yeeshay fanaanada maryan mursal ciise ee toddobaadkii horena aan qayb idinka maqashiyey caawana waa qayb kale ee ku soo dhowaada maryan mursal iyo waraysigii koobnaa ee la dhex maray baxnaan oo kale heesahaag oo dhan maryam mursale waxaad moodaa inay jacayl aad u tisqaaya ka hadlayaan oo gabadhii uu jacayl ku dhacaba heesahaagay dawo u doontaan wallaahi waagii horeeto oo aan waddanka joogi jirnay ha waxa weeye hadba waxa socdaa laga heesi jiray waa run waa run waagii jacaylka ayaan anigu ka heesi jiray marka ee, dadkoo dhan fanaaniinto dhan dee markii hadba wixii lagu jiraa laga heesi jiray waa marka aniga haddaysan igu dhicin gabarh bay ku dhacday gabadhii baa heestii xiiseynaysa ay ku dhacday waa sidaas Mm, marka dadka ayaan aan dareenkooda ka hadli jirnooyo iyo abwaaniintan aqudhooda bulshaday ka mid ahaayeen bulshaday ku dhex jiraan wixii Bay ku markaa dhex bulshada jiraan dhex wixii hadba maraya markaas jiray ka hadli jireen abaryar waxa aad la bugteed la bogsan Dad weyda bogsan weyday, bishaaradaada banaanka bishaaradaada usoo saar banaanka usoo saar maxay hadiyaduna iyaduna waxa weeye dee adaa beeray jacaylka
Thank you. la bogta weyda bushaanhaaradhaada banaanka u soo saar waxaad la bogteen la bogta weyda bushaanhaaradhaada banaanka u soo saar Yeah. adaaboodii cayarta batarkii dhabqinaayey adaashaanti ka bayr jikalana dhulkanaayeen adaaboodii cayarta batarkii dhabqinaayey adaashaanti ka bayr jikalana dhulkanaayeen sida ereyga kaa soo baxaya ereyga kaa soo baxaya ereyga kaa soo baxaya intadiiba dalabaabee ereyga kaa soo baxaya ereyga kaa soo baxaya ereyga kaa soo baxaya intadiiba dalabaabee xanaanadaydii berku soreyntiisii
waa gartay aada iyo aad ee iyadana waktiyaashaasay jirto aad baan usoo dhadhegaystay heesahaaga waana dhegaysan jir laakiin kuwii hadda aan dib usoo guray ka mid tahay hadda aan islahaa waraysigan bal maryan ku- Masha Allah, bal masha maryan Allah.
maryan ku xusuusi heese ma jiraan maryam mursal dabcan way jiraan laakiin maxaa ka mid ah heesaha adiga sida gaarkaa kuu taabta kolley dee qof baa tahay fankii baad kusoo dhex jirtay ummadii baad udubdhexaadkoodii ahayd oo sidaad sheegayso een, dareenkii bulshadaad inta badan aad heesahaagii ay ku salaysnaayeen heesaha Waa gartay.
heesaha adiga sida gaarka ah kuu damqiya markaad qaadayso maxaa ka mid a wallaahi iga daarogorogashada way way jirtaa ku fillow ku fillow baa jirta ee armu caashaqaagu baa jirta heeso badan oo waxaa jira aan dareenkayga aan dareemo markaan heesahayo waa gartay marka kuwaasi maxay ka hadlaayeen kulligood waxay ka wada hadlahayeen wada jacayl iyo mashaakil iyo wareer iyo balaayo dhan bay ka hadlayaan abaryar waa gartay marka waa Mm.
waa wixii magaalada markaa yaacay markii wixii yaacay ma- ma- mid baa la xumaynayaa mid baa laga tegayaa maxaasub adiga af afhayeenkii dadka shicibka adiga ah marka waa inaad mid walba waxa haysta aad ka sheekaysato habaryar aad iyo aad waxaan xusuustaa heesta aad ku bilowday magaceeda heesihii heesahaaga sida weyn loo jecel yahay kun jeer anigaa ku jecel waxaa igu maqaalaa heestaasi inay ka hadlaysay eh, qofaad saaxiibatihiin oo kula timid ma jirta iyado ha ha wallahi gabar baa eela timid ninkeeda ayaan ugu sameeyey ninkeeda kiish baa la dhihi jiray iyada amina la yidhaahaa isla habeenkiibaa aan miraha u sameeyey isla marka habeenkiibaa laxanka la saaray isla habeenkiibaa la duubay heestaas oo miraha adaa sameeyey anaa sameeyey ha.
oo inaad heestan kugu ogeyna mirahana ma ku dartaa maryam Waa markaan xanaaqi iyo markaan wax samaynayo oon xiishooyo sheekadii markay iiga sheekayso ninkeeda iyo waxa lagu sameeyaan xanaaqi isla markii waan ka tuuray dhiiggaa ku kacay dhiiggaa ikacay
Thank you. Thank you.
waxaa jira waxaa jira hadda heestaas oo kale gabar baa kula timidood u qaaday way ku dawowday laakiin ma jirtaa heestaasi ka hor ee heesaha lagu sameeyey abwaaniinta ay kuu sameeyeen ka sokow kuwa adigu aad samaysay aad ku luuqaysay ma ku jiraan kuwaaga kale
maya maya barke waxaa loo baahan yahay markaa heesta samaysid inaad laxankeena la saaro inaa maxaa la yidhaha muusikada la saaro in la duubo marka ani markaan sameeyo waxaa loo baahan yahay inta kaleeto qof habeeyo weli waa gartay mhm markaa laakiin abwaanin waaweyn baad ku dhex jirtay sida xuseen oo faarax oo kale
waa ogahay waa ogahay waa baad ku dhex jirtay marka kulligoodba waa ii samayn jireen heesaska aada iyo aad kuwa laakiin aad samayso oo kaa qabiyooba ood ula tagta ma jiraan oo ay kuu dhamaystireen maya adiga ee kuwa qabyo iga ahaa waxaa jiray bare maxamed fiidow mid aan ula tegay inta anoo london joogo aada u qarqaray oo dhaxamooday aan tiriyo oo gabay ahaa laakiin hees weli lagama dhiginin hooyo barnaamijka caawana waxa aan dhegaystayaal kusoo xirayaa heesta halku dhageedu yahay rogrogasho oo ka mid ah heesaha qaraamiga ah ee ay fanaanada maryan mursal ku luuqayso inta aan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo